fariimaad ayaa waxa uu ku dhex maray buundada kowaad degmo isku xirta degmooyinka waaberi iyo xamarijab ciidamo ka wada tirsan dawladda kuwa sitay dariiska ciidanka laakiin burcad ahaa iyo kuwa ciidamo ka tirsan laamaha amniga ayaa israsaaseyn dhex martay israsaseyntaasna waxay dhalisay khasaaro khasaarooyin israsaseynta waxay dhacday abaaro ku dhawaad labadii labadii duhurnimo khasaaro laba ruux oo dhimasho ah ayaa jirta oo mid kamid uu yahay daraawal kaxeynayay mid kamid ah gabaarida p l ka ee ka shaqeysa wadadaasi buundooyinka iyo ruux kaloo rayd ah